إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فصلاة الله وسلامه عليه دائما أبدا سرمديا إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله يقول الله جل جلاله وهو أصدق القائلين قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ولا لها مسلمين تأه meel walboy caalamka adduunyada ka joogaanba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib walaalayaal waxaynu ku soo dhex jirnay mowduuceennii halkudhegiisu ahaa ayna alxallu liasmati sumaal dhibaatada soomaaliya xalkeeda xaggee jiraa xaggee laga raadinayaa walaalayaal kulankaani waa kulankii saddexaad labadii kulan ee kulankan ka horreeyey haddaad xasuusataan waxaynu ku qaadaa dhignay kelimatu sumaal assumaal waxaynu nidhi walaalayaal waa waddan ku yaala geeska afrika oo waddankaas yaa dega waxaa dega dad soomaali la yidhaahdo oo muslimiin ah oo muslim muxuu yahay muslim sida allah subxaana wa tacaala qur'aankiisa majiidka uu ku caddeeyey waa ruux u hoggaansamay allah subxaana wa tacaala hoggaansan taama ilaahay jalla wacala isagoo arrinkaa caddaynaya wuxuu yidhi balaa man aslama wajhahu lilaah walaalayaal sidoo kale allah subxaana wa tacaala sidaan soo aragnay wuxuu caddeeyey ruuxa muslimka ah ee allah subxaana wa tacaala u hoggaansamay hoggaansan taama ruuxaasi wuxuu leeyahay abaalmarin adduunyo iyo mid aakhiro walaalayaal abaalmarinta aakhiro ee ruuxa muslimka ah uu leeyahay waxa weeye in allah subxaanahu wa tacaala uu janneeyo naarna uu ka badbaadiyo allah subxaanahu wa tacaala isagoo arrinkaa caddaynaya wuxuu qur'aankiisa majiidkaa ku yidhi falahu ajruhu cinda rabbih walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun dee abaalmarintaas walaalayaal abaalmarin ka weyn ma jirto waa tii allah subxaana wa tacaala qur'aankiisa majiidkaa uu ku lahaa faman zuxzixa can innaar wa udkhila aljanna faqad faaz qofkii maalintaa naar laga dheereeyo jannana la geliyo faqad faaza ruuxaasi waa guulaystay walaalayaal allah subxaanahu wa tacaala wuxuu sidoo kale qur'aankiisa majiidka uu ku caddeeyey ruuxa muslimka ah ee islaamnimadiisu ay dhab ka tahay ee allah subxaanah wa tacaala u hoggaansamay hoggaansan taama ee allah subxaanah wa tacaala daacadda u ah ruuxaasi sidoo kale wuxuu leeyahay adduunyadan dhexdeeda wuxuu ku leeyahay abaalmarin abaalmarintaas oo ah walaalayaal sida qur'aanku caddeeyey noloshan adduunyadaba waxay ahaataba wax walboo nolosha adduunyada ruuxa muslimka iska leh hadday ahaan lahayd cunto hadday ahaan lahayd wax la xidho hadday ahaan lahayd mataqaanaa hoy la seexdo hadday ahaan lahayd nabadgelyo wax walboo nolosha adduunyada ah ruuxa muslimka iska leh ilaahay subxaana wa tacaala isagoo arrinkaa caddaynaya wuxuu qur'aankiisa majiidkaa ku yidhi fii suurati alacraaf qul hiya liladiina aamanuu fi lxayaati addunyaa khaalisatan yowma alqiyaamah idan aayaddaasi sida culummadu ay ku tafsiireen iyo faahfaahinteeda horaynu u soo marnay marka walaalayaal azma maxay tahay marka azma waa kelimad carabiya walaalayaal markaan ka fiiriyey qaamuuska qaamuusku wuxuu qorayaa ama ku macnaynayaa kelimatu azma ilaa dhowr macno macnaha koowaad waxa weeye walaalayaal oo qaamuusku wuxuu leeyahay shidda shiddaduna waxa weeye dhib ama dagaal micnaha dhib wax kastoo dhiba ayaa shidda la yidhahdaa guud ahaan gaar ahaanna dagaalka la yidhahdaa idan marka kelimatu azma waxay noqonaysaa dhib ama dagaal sidoo kale walaalayaal qaamuusku wuxuu ku fasiraya ama ku macnaynaya kelimatu azma wuxuu leeyahay dayiq dayiquna waa ciriiriga macnaha saddexaad uu ku macnaynayo qaamuusku kelimatu asma waxaa weeye walaalayaal wuxuu leeyahay mushkila kelimadu mushkila marka waa kelimad carabiya asal ahaan laakiin waa kelimad isticmaalkeedu uu ku badan yahay luqadda soomaaliga sideedaba walaalayaal luqadda soomaaliga waxaa laga helayaa erayo fara badan oo carabiya tusaale ahaan haddaad fiiriso suugaanta soomaalida sida gabayadoo kale waxaa aad ka helaysaa erayo fara badan oo carabiya tusaale ahaan waxaa ka mid ah meriskan meriskan waxaa tiriyey wadaad soomaaliyeed oo caalima oo magaciisa la odhan jiray sheekh cali majeerteen meeriskuna wuxuu ahaa maa akalow wamaa uhilla iyo ari qabuureedka markaad meeriska u fiirsataan waxaa waxaad yani waxa weeye waxaad ogaanaysaan kulligiisba ama badankiisuba inuu carabiya maa akalo waa carabi waa ma cuno micnaha wamaa uhillana dee wuxuu ka soo qaatay aayaddii qur'aanka ay ku jirtay fii suurati almaa'ida wamaa uhilla ligayr illah qaybta u dambaysana wuxuu ku sheegayaa qabri qabriguna waa carabi idan sidaasoo kale walaalayaal kelimatu mushkila waa kelimad isticmaalkeedu ku badan yahay luqadda soomaaliga hase yeeshee maadaama ay asal ahaan carabi tahay macnayaal dhowray leedahay macnayaasheeda waxaa ka mid a kelimatu mushkila alamru lmultabis arrinka cakiran ee la saari la'yahay ee xal loo raadinayo ayaa la yidhahdaa mataqaanaa mushkila mushkila sidoo kale waxaa la yidhahdaa alkhilaaf idan marka kelimatu asma waxay noqonaysaa arrin cakiran ama khilaaf kelimada u dambaysa ee walaalayaal ee qaamuuska uu ku fasirayo kelimatu asma waxaa weeye laba kelmadood oo isku macnaha wuxuu leeyahay qaxtun oo jadbun labada kelmadood marka waa isku macno macnahooduna waxa weeye abaarta idan kelimatu asma waa abaar walaalayaal marka aan soo qaadanno marka kelimatu asma aan u idaafayno ama ku xidhiirinno sida ciwaanka ka muuqata oo aan dhahno marka aan u idaafayno micnii aan ku xidhiirinno assumaal marka aan dhahno asmatu sumaal marka murakabkan waxa weeye sida garameerka carabigu uu leeyahay kelimatu asma way caam bay noqonaysaa way macrifoobaysaa way macrifoobaysaa oo micnihii uma danlihi dhibaato kastee waxaan u dan leeyahay dhibaatadii soomaaliya ka dhacday isla markaana walaalayaal macnayaashii haddeer qaamuusku u sheegay kelimatu asma macnayaasheedii kama zuulayso way wadataa oo dee inta macno ee qaamuusku u sheegay kelimatu asma intaba soomaaliya way soo martay soomaaliya waxaa ka dhacay dagaallo ilaa hadda waa socdaan soomaaliya ciriiri bay soo martay xagga maciishadda ah soomaaliya mashaakiil fara badan iyo khilaafaad baa ka dhacay soomaaliya abaaro mataqaana waxa weeye kala duwan bay soo martay oo ka dhacay waad ogtihiin tii u dambaysay mataqaanaa waxa weeye ee soomaaliya dhowaan ku dhufatay ee dalya duunyaba baabi'isay ilaa ay gaadhay walaalayaal in calamkoo idil u soo gurmado sidii loogu gargaari lahaa dadkaas ay waxyeeladu ka soo gaadhay abaartaas idan walaalayaal anoo tix raacaya macnayaashaas uu qaamuusku u sheegay ama ku macneeyey kelimatu asma anoo tix raacaya ayaa waxaan jeclahay inaan taariikhda yaro milicsado ama taariikhda aan dib u fiiriyo macnayaashii haddeer qaamuusku u sheegay kelimatu asma waxaa ka mid ahaa dagaal sidoo kale waxaa ka mid ahaa abaar idan marka waxaan doonayaa insha allah inaan xoogaa yar ka tilmaamo aan ka hadlo dagaaladii soomaaliya ka dhacay sidoo kale abaarihii soomaaliya ka dhacay haddaan ku horreeyo marka dagaaladii soomaaliya ka dhacay marka laga hadlaayo dagaaladii soomaaliya ka dhacay yacnii horey uga dhacay ama kuwa hadda socda waxaa loo qaybin karaa laba qaybood qaybta koowaad waxa weeye dagaallo ay soomaalidu la galeen dadyow ama cadow dibadda kaga soo duulay qaybta labaadna waxay noqonaysaa walaalayaal dagaallo ka dhex dhacay soomaalida dhexdeeda oo markaa waxay noqonaysaa dagaallo sokeeyadee marka labadaa qeybood ayaa loo qaybiyaa marka laga hadlayo dagaaladii soomaaliya ka dhacay idan marka maanta insha allah waxaan jeclahay in aan ka hadlo qaybta koowaad anigoo markaa dib u fiirinaya taariikhda macnii waxaan doonayaa inaan ka hadlo dagaaladii soomaaliya ka dhacay khaasatan dagaaladii horey uga dhacay soomaaliya dagaaladaas oo ah maaragtay qaybtii koowaad ee ee dagaallo soomaalidu ay galeen oo ay la galeen cadow dibadda kaga soo duulay qaybtaasaan insha allah maanta doonayaa in kelimaddu mataqaana waxa weeye intii ilaahay subxaana wa tacaala naga fahamsiiyo aan mataqaana waxa aan doonayaa mataqaana insha allah inaan xoogaa yani waxa weeye ka tilmaamo kuwii kuwii ugu muhiimsanaa dagaaladii micdihii soomaalidu ay la gashay cadow dibadda kaga soo duulay yani waxa weeye kuwoodii u waaweynaa ama u caansanaa marka insha allah waxaan aadaynaa marka taariikhda xilliyada loo yaqaano xilliyadii dhexe ama alquruun alwusta waxaa luqadda carabiga lagu yidhahdo wakhtiyadaas mataqaanaa ama wakhtigaas la yidhahdo xilliyadii dhexe waxaa geyga soomaaliyeed ka dhacay dagaallo weliba khaasatan dhulkan haddeer la yidhaahdo soomaali galbeed dagaaladaas marka waxaa laga tilmaami karaa oo ugu caansanaa dagaaladii uu imaam axmed guray raximahullah raxmatan waasica la galay boqortooyadii xabashida haddaba walaalayaal marka laga warramayo taariikhda imaam axmed guray iyo halgankiisii waxaa marka hore muhiim ah in laga hadlo xaaladda muslimiintu ay ku sugnaayeen yacnii qarniyadii ka horreeyey intuusan bilaaban halgankii imaam axmed guray raximahullah raxmatan waasica marka taariikhdu markay ahayd waa taariikhda miilaadige kun iyo laba boqolkii waxaa ka jiray degaanada hadda loo yaqaano soomaali galbeed yacnii dhulkaasi waxaa ka jiray oo ka dhisnaa imaarado islaamiya imaarad kastana waxay lahayd amiir u gooniya waxaa taariikhdu xustaa imaaraddii u weyneed imaaradahaas waxaa la odhan jiray iifaat waxaana aasaasay qoys reer banu makhsuum ah oo ka soo haajiray jasiirat alcarab imaaradahaas badan ee wakhtigaa jiray macnii dowladahaasii yaryare islaamiga ee waagaasii jiray waxay ku tusinaysaa walaalayaal sida ay muslimiintu u kala qaybsanaayeen waxaa dhici jirta xitaa in imaaradahaasi ay dagaallo uu dhex maro laakiin baabka haddeer aynu marayno waxaa weeyaan ama qaybta haddeer aynu ka hadlayno insha allah waxaa weeye qaybta dagaaladii ay muslimiintu ama soomaalidu ay galeen yacni waxaa weeye ay la galeen cadow dibadda kaga soo duulay marka insha allah meesheedaynu kaga hadli doonnaa wixii muslimiinta dhex maray laakiin haddeer waxaan doonayaa marka inaan tilmaamo yacni xaaladda ay muslimiintu ku sugnaayeen halgankii axmed guray yacni waxa weeye wax yar ka hor marka imaaradahaasay u qaybsanaayeen muslimiintu imaarad kastana mataqana waxa weeye amiir gooniya lahayd kala qaybsanaantaas marka waxay ku tusinaysaa yacni waxa weeye in ay muslimiintu ay aad iyo aad mataqana waxa weeye isku xidhnaan aysan jirin sidaa darteed taasi waxay keentay in boqortooyadii xabashidu ay si fudud u qabsato dhulka muslimiinta gebi ahaan oo markaa muslimiintu ay galaan xaalad gumaysi micnaha hal mar xabashidu ma wada qabsan dhulka muslimiinta tartiib tartiib ayay kolba imaarad u qabsanaysay ilaa laga soo gaaray mataqaana waxa weeye waagii mataqaana waxa weeye uu soo baxay imaam axmed guray raximahullah raxmatan waasica marka taasi waxay ahayd suurad kooban oo ka mid ah xaaladdii muslimiintu ay ku sugnaayeen ka hor soo bixitaankii imaam axmed guray raximahullah raxmatan waasica walaalayaal waxaa kaloo xusid mudan wakhtigaas mataqaanaayey ay muslimiinta ay galeen gacanta gumaysiga xabashida xaaladdoodu walaalayaal ama waxaa soo wajahday ama soo food saartay xaalad aad iyo aad u adag yacni waxay noqdeen dad ku jira gacanta gumaysiga gumaysiguna uu wuxuu doono uu ka samaynayo waxaa dhici jirta walaalayaal muslimiinta in lacag laga qaadi jiray baad ah oo la yidhahdo gibir intaa laguma dayn jirin waxaa dhici jirtay in muslimiinta loo geysan jiray dil dhac iyo in laga qafaasho waxaa weeye xaasaskooda xaaladdaas marka ayay muslimiintu ku sugnaayeen muddadii ka horraysay halgankii imaam axmed gurey raximahullah raxmatan waasica haddaba waxaa isweydiin leh walaalayaal yuu ahaa axmed gurey axmed gurey magaciisa oo buuxo waxaa la dhihi jiray axmed ibraahim alghaazi ayuu ku magac dheeraa naanayso fara badan buu lahaa laakiin wuxuu ku caanbaxay gurey oo micnaheedu tahay qofka guran maxaa yeelay wuxuu ku dagaalami jiray bidixda imaam axmed gurey raximahullah raxmatan waasica wuxuu ahaa yani waxa weye sidaad uga jeedaan laqabkiisa yani imaam ilan laqabyo fara badan buu lahaa imaam waa la dhihi jiray amiir waa la dhihi jiray sidoo kale waxaa la dhihi jiray mataqana waxa weeye waxaa kaloo la dhihi jiray mataqana waxa weeye naaniiso fara badan ayuu lahaa waxaa kaloo la dhihi jiray suldaan marka walaalayaal wuxuu ahaa nin caalima oo diinta islaamka aad u yaqaana taariikhdu waxay sheegtaa inuu aad iyo aad ugu ficnaa tafsiirka iyo xadiidka imaam axmed gure raximah allahu tacaala raxmatan waasica yacni waxa weeye wuxuu ka mid ahaa raggii ducaadda ahaa ee aadka uga soo hor jeestay in la joojiyo dagaalka lagula jiro etoobiya macnaha rag baa qabeen in aan amxaarada lala dagaalamin oo taa macnaheedu waxa weeye waxay aaminsanaayeen inaan la iska dhici karin maxaa yeelay sidaan hadda ka hor soo xusnay muslimiintu waagaas waxay ku jireen gumaysi in muddoana way ku soo jireen gumaysigaas marka amxaarada waxaa loo aaminsanaa dad aan la iska dhicin karin oo awood zaa'ida leh marka imaam axmed gure raximahullah raxmatan waasica arrinkaasi waa ka soo horjeestay wuxuuna ka mid ahaa raggii ducadda ah ee arrinkaas aad iyo aad uga soo horjeestay go'aankiisuna wuxuu ahaa in maadaama muslimiinta la taag daraystay waddada keliya ee bannaan inay tahay in la dagaalamo oo la jihaado marka aad iyo aad buu arrinkaa uga soo horjeestay maxaa yeelay etoobiyaanku waxa ay muslimiinta u geysanayeen darteed taasoo keentay in muslimiinta laga qaadi jiray saan sheegnay lacag baada dagaallo badan kadib waxaa dhacday in imaam axmed gurey la wareegey oo uu qabsaday harar dabadeedna wuxuu bilaabay weeraro jihaad ah oo isdabajoog ah waxaa uu galay dagaallo ba'an muddana socday mahadhana reebtay ilaa haddana la xasuusto lana ilaawi karin taasi waxay keentay walaalayaal in muslimiintii muddada dheer gumaysiga ku jiray ay dhiiranaadaan oo ay farxaan oo cisadoodii iyo sharaftoodii u soo noqoto guulo fara badan buu ka soo hooyey imaam axmed gure raximahu llahu tacaala raxmatan waasica dagaaladaasi uu la galay boqortooyada xabashida taasoo keentay marka imaam axmed gurey raximahullah raxmatan waasica maadaama uu dagaallo fara badan ku guulaystay in moralkii iyo niyaddii muslimiinta ay u soo noqotay oo aad iyo aad loo taageeray oo ciidankiisa maalin walba waa lagu soo biiri jiray aad iyo aad bay muslimiintu ugu istaageen wa bilmunaasaba walaalayaal yacni waxa weeye sida uu qorayo buugga la yidhahdo futuuxulxabasha imaam axmed gure raximahu llahu tacaala raxmatan waasica waxaa yani waxa weeye ciidankiisa u badnaa soomaali baa u badnaa kitaabkaasi wuxuu xusayaa abaanduulayaashiisa yacni abaanduulayaasha ciidanka uu hogaaminaya imaam axmed gurey inay ahaayeen soomaali ahaayeen sideedaba walaalayaal imaam axmed gurey dadyo fara badan baa sheegta laakiin kitaabkaas ama buuggaasi futuuxulxabasha wuxuu sugayaa ama caddaynayaa imaam axmed gurey raximahullah raxmatan waasica inuu soomaali haliyey soomaaliyeed ahaa haliyey soomaaliyeed oo muslim ah ayuu ahaa oo ka dhiidhiyey yacni waxa weeye gumaysigaasi ay muslimiintu ku jireen kadibna bilaabay halgankaasi yacni waxa weeye halgankaasoo taariikhda ka galay baaldahaba saan sheegna walaalayaal ciidamada yacni waxa weeye imaam axmed gurey maalin walba waa lagu soo biirayay marka ciidamada muslimiintu waxay bilaabeen inay cagta mariyaan gobolladii etoobiya oo dhan badankooda sida amhaara laasta shawa boqorkii xabashida iyo ciidankiisuna way carareen oo waxay galeen gobolka tigree yani meel yani etoobiya oo dhan mataqaana walaalayaal waxaa qabsaday badanko badankeeda ciidankii uu hogaaminayey imaam axmed gurey raximahullah raxmatan waasica idan markaa dagaaladaasi waxay ahaayeen walaalayaal dagaaladii uu galay imaam axmed gurey wakhtiyadii uu dagaalada galana taariikhdu waxay sheegtaa inay ahayd yani waxa weeye bilowgii yani waxa weye sanadku sanadadii kun iyo shan boqol bilowgiisii yani qarnigaas ayuu dagaalada mataqana waxa weeye la galay boqortooyadii xabashida si aan sheegnay marka imaam axmed guray raximahullah raxmatan waasica dagaaladaasi wuxuu ka soo hooyey guulo aad iyo aad u weyn maxaa yeelay qadiyadda uu ku dagaalamayey ayaa waxay ahayd yacni waxaa weeye aljihaad fii sabiili illah ina jidka ilaahay lagu dagaalamo sababaha mataqaana waxa weeye dagaalkaasi jihaadka keenayna waxa weeyaan horeynu u soo sheegnay markii muslimiinta la taag daraystay oo la gumaystay oo la gumeeyey ayaa allah subxaanahu wa tacaala u soo saaray geesigaas kadibna allah subxaanahu wa tacaala uu calaa yadi hada albatal gacanta geesigaasi ugu soo celiyey sharaftii muslimiinta ka maqnayd muddada dheer idan marka walaalayaal dagaalkii axmed guray waxa uu taariikhda islaamka ama guud ahaan ama taariikhda soomaalida uu ka galay yani waxa weeye baal dahaba waxaana yani waxa weeye imaam axmed guray lagu tiriyaa ragga ugu caansan ee soo maray taariikhda soomaalida haddaan marka intaa ku dhaafo halgankii imaam axmed guray raximahullah raxmatan waasica halgankaas oo ahaa dagaallo uu la galay boqortooyadii xabashida ilan waxaynu ku jirnay dagaaladii soomaaliya ka dhacay dagaaladaasoo mataqaana waxa weeye ahaa dagaallo yani iska caabil ah oo la iska difaacayey cadow yani waxa weeye dibadda ka soo duulay waxaa isla wakhtiyadaasi wakhtiyo wax yar ka dambeeyey soomaaliya ka jiray boqortooyo la odhan jiray boqortooyadii ajuuraanka oo meelo fara badan oo geeska africa ka telin jirtay wakhtiyadaas xiliyadii dhexe boqortooyada ajuuraan walaalayaal waxay ahayd boqortooyo islaamiyah oo soomaaliyeed oo soomaaliya ka telin jirtay wakhtiyadii dhexe marka walaalayaal saldanadda ajuuraan ama ajuuraan state ama boqortooyadii ajuuraanka sidaan sheegnay waxay ahayd boqortooyo soomaaliyeed oo ka talin jirtay qaybo badan oo ka mid ah bariga africa xilliyadii dhexe maamulka boqortooyada ajuuraan waxa uu ahaa mid xooggan oo awooddiisa ay wada gaaraysay meelo fara badan yani waxa weeye yani meelaha ay ka talin jirtay awooddiisa wada gaaraysa waxa ay lahayd awood milatari oo ka hortegi kartay cid allaale ciddii ku soo gardaroota boqortooyadii ajuuraan walaalayaal marka waxay ka hor tagtay oo ay iska difaacday ama iska caabisay dagaal ay ku soo qaadeen qowmiyaddii oromo oo doonaysay dhulballaarsi iyo inay qabsato soomaaliya marka boqortooyada waxay kaga soo duushay dhinaca galbeed waxaa kaloo jiray walaalayaal in boqortooyada ajuuraan ay sidoo kale iska caabisay dagaal ay dowladdii bortuqiisku kaga soo qaaday dhinaca bari ee dalka labadaa dagaal marka waxaa loo yaqaanay duulaankii oromo iyo dagaalkii bortuqiiska walaalayaal waxaa lagu xasuustaa boqortooyada ajuuraanka yacnii wakhtigii ay ka talinaysay soomaaliya dadyow fara badan oo geeska afrika dega oo aan muslimiin ahayn baa diinta islaamka soo galay taasina waxaa sabab looga dhigaa maxaa yeelay maamulka boqortooyada ajuuraanka ayaa wuxuu ahaa maamul islaamiya marka arrinkaasi aad iyo aad buu muhiimsan yahay idan waxaa fahmaysaa marka boqortooyada ajuuraan in maamulkeeda uu ahaa ama ay ahaayeen dowlad islaama marka dagaaladaas iska caabinta ah ee iska caabisay dagaalkii bortaqiisku ku soo qaaday iyo kii oromada labadaba way ku guulaysatay idan marka waa taariikh muhiimah oo loo baahan yahay in la barto oo la daraaseeyo marka haddaan taa uga baxo walaalayaal waxaa taasi waxeed marka labadaa qaybood ee haddeer aan ka hadalnay dagaalkii axmed guray uu la galay xabashida iyo dagaalkii boqortooyadii ajuuraan ee la gashay boortaqiiska ama oromada waxa ay dhaceen dagaaladaasi taariikhda wakhtiyadii loo yaqaanay xilliyadii dhexe ama alquruun alwustaa waxa luqadda carabiga lagu yidhahdo marka insha allah waxaan markaa u soo gudbayaa qarnigii sagaaliyo tobnaad wixii ka dambeeyey dagaaladii soomaaliya ka dhacay ogaada walaalayaal waxaynu weli ku dhex jirnaa qaybtii ahayd dagaalada soomaaliya ama soomaalidu ay la galeen cadow dibadda kaga soo guuray kaga soo duulay marka dagaaladii marka insha allah waxaynu ka hadli doonnaa dagaaladii dhacay mataqaana waxa weeye qarnigii sagaaliyo tobnaad iyo wixii ka dambeeyey waxaynu insha allah kaga hadli doonnaa kulankan ka ku xiga hadduu eebba idmo intaa inta ka horraysa waxaynu idinkaga tegayaa wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh